marka koowaad waa maxay qiimeyntaada xaaladda wakhtigan ee soomaaliya
hadda waxaa jira caqabado balse waxaa hareer yaalla fursado iyo rajo caqabadaha markaannu eegno waxaa ka mid a abaaraha haysta soomaaliya iyo waddamo kale oo bariga afrika ah taasoo ah mid aad u xanuun badan waxa ay saamaynaysaa laba milyan iyo laba boqol oo kun oo qof soomaaliya oo keliya laakiin maraykanku waxa ka go'an taageeridda iyo caawinta dadka soomaaliyeed sida aannu samayno sanad walba inaan kaalmo siinno iyo sidoo kale siinta agab ay u isticmaalaan si ay uga baxaan abaaraha mana aha dhibaatooyinkan haysta mustaqbalka inay sii jiraan marka waannu wajihi karnaa baahiyaha dhanka cunnada ah midda labaad rajada aannu qabno ee aannu arkeenno waxa weeye badi fursadaha iyo dadaalka ka socda soomaaliya oo dhabtii aannu arkin muddo dheer waxaannu doonaynaa inaannu sheegno in dadka soomaaliyeed iyo maamulkoodu ay si dhab ah u wajihi karaan baahiyahan taagan
maraykanka waxa uu ballan qaaday sanadkii tegey sagaal boqol oo milyan oo dollar sidee loo hirgeliyey deeqdaas
tani waa arrin aad muhiim u ah soomaaliya maanay helin wax badan oo caawin ah oo ay isticmaasho wakhti dheer laakiin sanadihilaakiin sannadihii dambe waxaa aad u kordhay kaalmada la siinayo keliya gargaar bini aadanimo ma ahan sidoo kale waxa aan wax ku bixinnaa waxbarashada sababtoo ah aqoontu waa ay hormarisaa wax walba waxbarashada si guud waa furaha horumarka dhaqaalaha taasi waa midda koowaad midda labaad waa dadaalka shaqa abuuridda fursadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay waxaan abuurnay boqol iyo toban iyo toddoba shaqo sanadkii u dambeeyey ee laba kun sideed iyo toban waxaa kaloo aannu eegaynaa kordhinta horumarinta dadaalada waxsoo saarka sida kalluumaysiga tacabka beeraha iyo wixii ay soo saaraan sidoo kale waxaan diiradda saaraynaa tababarada oo ah arrin la xidhiidha dhinaca aqoonta si aan u fiirinno sida aan u ballaarin karno fursadaha ay helayaan dhallinyarada soomaaliyeed oo ah toddobaatan boqolkiiba dadka
horaantii bishan waxaad bilowdeen olole loogu magac daray hiigsiga dhallinyarada soomaaliya mana siin kartaa faahfaahin dheeri ah oo la xidhiidha ololahan
qaaradda afrika si guud waa ay dhaqaaqaysaa si gaar ah soomaaliya hore ayay u socotaa qolo kasta oo haysata xoog shaqo oo wanaagsan iyo dhallinyaro waxa ay haysataa hanti qaran marka aannu eegno galbeedka yurub maraykanka iyo aasiya dadku waa ay sii duqoobayaan laakiin afrika aad bay u da'yar yihiin dadkooda waa faa'iidada qaaradda tani ay haysato waa inaynu samaynaa u diyaargarow afrika oo dhan iyo soomaaliya mustaqbalka xasuuso labadii qof ee dunidan ku dhalata midkood waa afrikaan marka waxaannu doonaynaa inaannu wajahno baahiyaha ka jira rajada iyo dhiiragelinta dhallinyarada soomaaliyeed haddadani waxa uu u socdaa ololahani si aad u wanaagsan
dhallinyarada soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin boqolkiiba toddobaatan dadka soomaaliyeed si walba dhibta ugu badan ee haysata waa shaqo la'aan dowladda maraykanka maxay samaynaysaa si dowladda federaalka ee soomaaliya uga taageerto in dhallinyarada shaqo loo abuuro
waxaa jira wadiiqooyin kala duwan midda koowaad keliya ma ahan in la abuuro kaabayaasha dhaqaalaha waxaa kaloo jira mashaariic lagu abaabulayo laba kun oo kalluumaysato ah waxaannu qaabaynaynaa hab midaysan oo badda dhexdeeda ay uga faa'iidaysan karaan una qaadan karaan kalluunkooda ma doonayno in dalal kale ay la baxaan waayo waa in soomaalidu ay sameeyaan hawshani si ay faa'iido badan uga helaan midda kale aadka u wanaagsanay in la sameeyo waxa weeye in la abuuro jawi ay ku wada shaqeeyaan haweenka ganacsiga ku jira ganacsatada iyo hogaamiyeyaasha bulshada hadda muqdisho waxaa ka soconaya hal qorsho oo ah laba kun iyo shan boqol shaqo abuur wax soo saarka maalinlaha ah kaasoo sii ballaaranaya meesha saddexaad waxa weeye dhinaca beeraha iyo wax soo saarka in la ballaariyo oo waxaa laga rabaa soomaaliya maraykanka iyo taageerayaasha kale sida midowda yurub midowda afrika inay qaataan doorkooda garabsiinta beeralayda iyo dadka soomaaliyeed ee ka soo cararay al-shabaab markaas dadka soomaaliyeed waa ay faa'iidayaan markaa kadib waxaannu eegaynaa isdhexgalka garoomada diyaaradaha iyo dekadaha inay leeyihiin adeegyadii caalamiga ahaa ee laga rabay taasi micnaheeda waa in soomaaliya halkaasi lacag badan ka samayso si fakhriga ay uga baxdo soomaaliduna ay u bilaabato lahaansho ujeedka haddii aanu nahay gobollada midoobe ee maraykanka waa in dadka soomaaliyeed iyo ganacsatadoodu ay ka faa'iidaan khayraadkooda ma ahan in dadyow iyo dalal kale ka faa'iidaan oo tani waa waxa soomaalidu ay leeyihiin
dhinaca kale ciidanka soomaaliya waxa ay horumar ka samaynayaan dagaalka lagula jiro kooxaha nabaddiidka ah waa maxay doorka maraykanka ee hannaanka xasilinta soomaaliya
maraykanku waxa ay taageerayaan islamarkaana caawinayaan howlgallada nabaddiidka ka dhanka ah balse xasilinta waa howl aad muhiim u ah marka aad eegto meelaha dhowaan laga saaray sida sabiid caanoole iyo beriire meelahaas ka baxay gacanta nabaddiidka waxa aanu doonaynaa in dadka ku nool loo oggolaado inay ka faa'iidaystaan awooddooda dabiiciga ah iyo in la siiyo fursado waxbarasho caafimaad iyo weliba fursado shaqo waana taa waxa xaqiiqdii annagu aannu samaynayno waxaan u malaynayaa inay tahay wax u wanaagsan mustaqbalka soomaaliya hadda waxaa jira caqabado ay sabab u yihiin al-shabaab waayo keliya saddex meelood meel dadka ayaa heli kara waxbarasho barnaamijkeenna hirgalkiisa kadib waxaannu rajaynaynaa in boqolkiiba boqol dadku ay heli karaan fursado waxbarasho midda kale ee aannu samaynayno waxaa weeye waa shaqa abuurka waana midda u noqon karta furo dhab ah dadka soomaaliyeed sababtoo waxaannu haynaa in in ka badan kalabar dadka soomaaliyeed ay yihiin shaqo la'aan waxaan u baahan nahay inaan wax ka qabanno una raadinno fursado waayo hantida ugu weyn ee soomaaliya haysata maanta waa dhallinyaro waana in dhallinyaradu ay dareemaan inay yihiin mustaqbalka dalkan
sanadkii tegey lacagtii aad ballan qaadeen waxa ay ku dhoweed hal bilyan oo dollar oo waxa ay ahayd sagaal boqoloo milyan soomaaliya soo kabasho ayay ku jirtaa waxaanay u baahan tahay maalgelin muxuu yahay qorshihiinna sanadka xiga
waxaan u malaynayaa si aan u kordhinno waxbarashada sidoo kale u horumarino kaabayaasha dhaqaalaha iyo arrinta ay tahay in la sameeyo oo ah horumarinta xirfadaha waxaad arkaysaa inay u baahan tahay dhaqaale iyo maalgelin ballaaran sidaad og tahay dowladda ilaa feebaraayo sanadka soo aadan waxa ay la hadlaysaa hay-adda lacagta adduunka i m f si deymaha looga cafiyo sababtee arrintan muhiim u tahay maraykanku waa mid ka mid a wadamada ugu badan ee leh deymaha lagu leeyahay soomaaliya balse waxaa jirta in rajo boqolkiiba lixdan toddobaatan ilaa sagaashan la qabo tani waa deymaha mar allaale iyo markii aan cafinno deymaha oo ay ka dhammaato soomaaliya si cad waxaan arki doonnaa lacago badan oo maalgelin ah deymo ay dani ugu jirto soomaaliya iyo ganacsiyo waaweyn marka waxaad arki kartaa tobanka sano ee soo aadan in soomaaliya ay fursad weyn oo dhaqaale ay haysato xaqiiqdii waxaa jirta rajo badan marka laga hadlayo soomaaliyada aan raadinayno dhabtii dhaqaalaheedu waa uu kordhayaa marka loo eego waddamada gobolka marka la fiiriyo markii aannu xeraynay safaaraddeenna soomaaliya toddoba iyo labaatan sano ka hor hadda soomaaliya waa cusub ayaa u baryey waa ay furan tahay waxa ay leedahay rajo taasoo ka dhigi karta mid wanaagsan
sida aad sheegtay soomaaliya waxa ay la hadlaysaa hay-adda lacagta iyo baanka adduunka dowladdana dadaallo ayay samaysay sidaad og tahay maraykanka waa mid ka mid ah waddamada ugu badan ee deymaha ku leh soomaaliya ma qorshaynaysaa maraykanka inuu deymaha ka cafiyo soomaaliya
haa maraykanku waa ay ka go'an tahay cid walba waa ay u taagan tahay waxaad ii oggolaataa inaan dib u noqdo bilo ka hor si aan u hubinno inaan isku meel u soconno si guud soomaaliya sida loo taageerayo waa si aan hore loo arag keliya dalkan ma ahan qaaraddan afrika oo idil ayaa loo taageerayaa waxaan u malaynayaa marka aad eegto caqabadaha ka jira suudaan khartoom koonfurta suudaan dhibta ka aloosan kongo cudurka ebola marka aad fiiriso dhibaatooyinka oo idil soomaaliya dhabtii waa waddan barwaaqa ah waa hodan waa hodan waa inaannu taxadarnaa oo aan meel sare iska taagnaa inaannu hubinno in horumarkan uu sii jiro sii ballaarto noqdana mid xoog badan oo soomaaliya ay ku taagan tahay waana waxa si buuxda ay uga go'an tahay maraykanka sababta ka go'naantaasi mid la mid ah waxaan ka aragnaa midooda yurub midowda afrika qaramada midoobe dalalka kalena waan ugu yeeraynaa inay sidaa oo kale ay uga go'naato taageerada soomaaliya turkiga oo kale wax badan ayuu qabanayaa dhinaca ciidanka iyo caafimaadka marka laga hadlayo waa la shaqaynaynaa turkiga sidoo kale imaaraadka qatar sacuudiga iyo wadamada kale ee bariga dhexe soomaaliya waxay ka mid tahay ururka iskaashiga islaamka iyagu way awoodaan inay kaalmo iyo taageero siiyaan marka waxaanu doonaynaa inaan samayno iskaashi wadamadan oo idil ka dhexeeya waayo haddii aanu iskaashanno soomaaliya waxay gaari kartaa guul weyn marka soomaaliya sidaa aanu iskaga kaashanno waa inaannu u wajahnaa inta kale ee afrika markaasi waxaanu qaadaynaa tilaabo aada u wanaagsan
waxyaabaha muhiimka ah ee ay samaysay dowladda soomaaliya waxaa ka mid ah dibu habeynta hay-adaha dhaqaalaha waxaan ka hadalnay i m f ta dhinaca kale waxaa la dhisayaa kaabayaasha dhaqaalaha ma qorshaynaysaan inaad taageertaan
haa waa mid ka mida meelaha muhiimka ah waxaannu eegaynaa heerarka horumarka socda haddii ay ahaan lahayd kaabayaasha dhaqaalaha hantida iyo khayraadka iyo horumarinta khayraadkaasi waxbarashada caafimaadka caafimaadkaoo kale waxaannu iska kaashanaynaa dalal kala duwan laakiin waxbarashada waa inoo muhiim tababarada shaqooyinka iyo dhabtii soomaaliya in la siiyo fursado ay ku awoodi karto hubinta horumarinta dhaqaalaheeda iyo sida uu ku baxo dhowaan sidaad og tahay waxaa la magacaabay guddoomiyaha bangiga dhexe bangigu waxa uu samaynayaa horumar waxaanan ka barannay hal arrin oo ah in soomaaliya ay u suura gashay inay xiriir la yeelato hay-adda lacagta maraykanka ee fadhigeedu yahay new york iyo taasoo u suura gelisay in hay-ado caalami ah oo bixiya adeegyada bangiyada inay xiriir la yeelato waxyaabaha soomaaliya ay samaynayso waa horumar balse maraykanku waa uu garab taagan yahay soomaaliya boqolkiiba boqol si loo hubiyo in ay guul gaarto iyo inay ka faa'iidaysato khayraadka iyo xirfadda ay leedahay
soomaaliya waxa ay leedahay qorshe qaran iyo howlo horutabin kale leh si dib loogu dhiso dalka sidee maraykanka u taageerayaa hirgelinta qorshaha qaranku leeyahay
haa halkan uma joogno inaannu jahayno sida ay horumarka u samaynayso soomaaliya waxaan halkan u joognaa inaannu adeeg bixinno soomaaliya ayada ayaa jihaynaysa oo samaynaysa qorshaheeda iyo halka ay tahay in laga taageero waxaan u malaynaynaa qorshaha aad sheegtay inuu leeyahay yool iyo shaqo looga gudbayo oo aad muhiim u ah soomaaliyana waxa ay ku jirtaa xilliga kala gurka waxaynu samaynaynaa qorshe kaasoo qeexaya kaabayaasha dhaqaalaha waxbarashada iyo sida loo waafajinayo taageerada ay soomaaliya hesho halka laga taageerayo waxa aan isku dayeynaa inaan isku jehenno aragno habka aan soomaaliya uga taageeri karno arrinkaasi
maraykanku waa mid ka mid ah deeqbixiyaasha ugu badan ee soomaaliya sidee ku hubisaan dhaqaalaha aad bixisaan in uu gaaray dadkii mudnaa
ow taasi waa su'aal weyn sababtoo ah gargaarka ruuxiisa ma noqon karo mid joogto ah mar walba gargaarka aan samaynayno waa inuu abuuraa fursad taasoo soomaaliya ay ka faa'iidi karto marka deen cafinta iyo waxa ku hareeraysan waa inay dhacaan si loo helo maalgelin ballaaran deeqo waxaana waddadaa loo isticmaali karaa abuuridda dhaqaalaha marka hadda waxa aannu samaynaynaa in kaalmada xaduudaha aannu ka gudbinno dalba dal taasi waa arrin wanaagsan laakiin dalna dal kale ma hayn karo kumana tiirsanaan karo waa inaad adigu isku horumarisaa hantidaada khayraadkaada iyo hal abuurkaaga taas ayaa wanaagsan waa inaad horumar samaysaa si aad ugu gudubto waddamada soo koraya ama aad noqoto waddan koray waa halka ay taallo rajada iyo hanka wanaagsan haddadan waa meesha ay soomaaliya taagan tahay oo aannu arkayno waxaan rajaynaynaa in soomaaliya ay sii waddo
xiriirka madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waayahan madmadow ayaa soo kala dhex galay adiga oo ah safiirka maraykanka ah waxaa la kulantay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada maxaa warbixin ah oo naga siin kartaa wixii ka soo baxay kulamadaad
wax walba waxa weeye in soomaalidu ay tahay dad aad ugu wanaagsan wadaxaajoodka heerarkooda kala duwan waa ay fiican tahay taasi waayo waxaad difaacaysaa dantaada marka hoggaanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waan la hadlay dhammaantood waxaan isku dayaynay inaan u kuurgalno wakhtigan hadda waxaan haysannaa fursad aan ku samayno wax wanaagsan waxaan ula jeedaa wakhtigan dib uma helayno waa inaan ka faa'iidaysannaa waxa aan rabnaa inaan samayno waa inaan kala duwanaanshaha aan hal dhinac ka noqonno waa inaan isku imaanno oo aan u wada shaqayno wada jir lana imaanno aragti isdhexgal ku dhisan markaas waxa aan dadka soomaaliyeed iyo dalkaba u samayn karnaa inay ka faa'iidaan fursadaha waaweyn ee hor imaanaya keliya ma ahan hay-adda lacagta adduunka iyo barnaamijka deen cafinta ee maraykanku uu taageerayo balse soomaaliya waxa aanu raadinaynaa in xuduuduhu ay ka gudbaan waxbarashada horumarinta dhaqaalaha dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha qof walba oo aan arkay arrintan waxa uu u arkayey aragti wanaagsan balse waxaan isku dayaynaa in dhinac looga soo wada jeesto taasi waa mid sarraysa waxaan u malaynayaa inay noqon doonto mid lagu guulaysto waayo haddii aan garanno oo aan wajahno waa laga faa'iidayaa febaraayo labakunyolabaatanka waxaannu arki doonnaa horumar ballaaran oo la gaaray marka laga hadlayo howlahani maraykanku waxaa ka go'an ilaalinta danaha dowlad goboleedyada ilaa heer gobol sidoo kale waa in la wanaajiyaa xiriirka dowladda federaalka sababtoo dowladda federaalka waa isku xirka howlahan oo idin keliya ma ahan hogaaminta in la taageero dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee hogaaminta waa in sidoo kale la taageeraa danaha isku xiraha oo ah dowladda federaalka waxaan u malaynayaa anigu in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah ay gacanta ku hayaan mustaqbalka soomaaliya marka ujeeddadoodu waa inay noqotaa mid isku jirta isna taageerta midba midka kale
waa mahadsan tahay danjire kuwaasi waxa ay ahaayeen su-aalo la xidhiira howlgalka safaaradda si gaar ah haddii aan kuu weydiiyo ilaa iminka waxaad joogtaa siddeed bilood ma noo sheegi kartaa waxa aad ka baratay soomaaliya soomaaliya waxa ay leedahay dhaqan heeso cunooyin iyo farshaxan u gaar ah
waa arrin wanaagsan soomaaliya waxaan la shaqaynayay in ka badan labaatan sano dadkeenna doonaya in ay imaadaan soomaaliya ee qurba joogta ah waxaannu haysannaa siddeetan kun oo soomaali amerikaan ah oo qaxwati ahaan ku galay maraykanka waxay joogaan badankood minnesota seattle ohio iyo miyaami wax badan ayaynu ka barannay dhaqanka cunooyinka ii oggolow inaan kuu sheego inay tahay dhabtii mid cajiib ah sida ay ula falgelayaan dhaqamada maraykanka waxaadna arki kartaa in cunooyinka soomaalida iyo heesuhuba ay ka mid yihiin dhaqanka maraykanka sida dadka ka yimid dalalka kale aad buuna u wanaagsan yahay
weligaa adiga ma tijaabisay cunooyinka soomaaliya
haa dabcan waxaa jirta meel weyn oo aan ku bartay waa minnesota weliba aan ku jeclaaday waxaana ay leeyihiin dalagyo u gaar ah oo aad u caan ah oo ay tahay inay ku faanaan dadka soomaaliyeed marka aad dhadhamiso weligaa waad jeclaanaysaa
cunnadeed doorbidaa cunooyinka soomaaliya
maraykanka waa la qaadan jiray cunooyinka soomaalida si loo tijaabiyo haddase waa laga gudbay marka aad tijaabiso cunnada rasmiga ah ee soomaalida waa mid aad u macaan halkan oo kale cunooyinka soomaalida ayaannu ku haysannaa wakhti walbo waa mid aad u wanaagsan aad baana dhabtii anigu ugu raaxaystaa
shaqo weyn baad haysaa oo aad qabanayso wakhti aad muhiim u ah laakiin markaad firaaqada tahay maxaad samaysaa
wakhtigayga firaaqada ah dhammaan waxaan u hibeeyey soomaaliya sababtoo ah sannado ka hor ayay ahayd inaan shaqada ka fadhiisto balse si loo jiheeyo siyaasadda maraykanka ee afrika ayaa la ii xirsaaray marar badan xogahaynta arrimaha dibadda ee maraykanka ayay isku dayeen in soomaaliya ay la mid noqoto waddamada kale ee afrika waana sababta aan halkan u joogo waan jeclahay qoyskayga waana rabay inaan dib ugu laabto si aan wakhti ula qaato laakiin waxaan ka doorbidayaa oo doonayaa inaan arko soomaaliya oo guulaysatay waayo keliya dani uguma jirto dadka soomaaliyeed ee waxa ay dani ugu jirtaa afrika iyo dunida oo idil oo ku tiirsan guusha soomaaliya waa in qof walba uu rumaystaa taasi guusha soomaaliya waxa ay la macno tahay dunida inteeda kale oo guulaysatay Somalia's success will mean the success of the entire world.
malahaygu dadka maraykanka badi waxa ay jecel yihiin ciyaaraha basketboolka ama kubadda cagta waxaan is leeyahay safiirku labadaas waa middood Oh no, for the basketball, soccer, and running.
mid basketboolka laga eriyey waan u tartamay waxaan ahay orodyahan waxaan isku dayey inaan ku biiro kooxda orodyahanada maraykanka mase helin waana iska daayey laakiin halkan waxaan ka raadinayaa meelaha orodka orodyahanada soomaalida waa kuwo khatar ah waxaad leedihiin orodyahanka u haysta tartanka orodka ee caalamka ee u tartama dowladda ingiriiska waa soomaali shan ilaa toban kun ayuu ku tartamaa ma qiyaasi kartaa isaga waa qof un waxaa jira boqolaal soomaali ah oo heli kara haddii aannu hormarino tartamada inay guulo ka gaaraan thank you, thank you, Ambassador.
mahadsanid safiir ugu dambayntii maxay tahay fariintaada dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo dadka soomaaliyeed And I think is all of us have to be all in.
waxaan u malaynayaa inay tahay inaannu isugu tagno hal aragti taasoo ah horumarinta iyo hagaajinta mustaqbalka dadka iyo dalka soomaaliyeed taasi waa mid loo baahan yahay inaan samayno hadda waan samayn karnaa maraykankuna si buuxda ayuu u garab taagan yahay soomaaliya boqolkiiba boqol si loo gaaro aragtidaa guud An objective.
Thank you, Ambassador.
Thank you so very much.
Donald Yermo, to having time with us.
Thank you.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya donald yamamoto oo waraysi gaar ah siiyey warbaahinta qaranka soomaaliyeed